Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay barashada kitaabada diiniga sida fiqiga iyo siirada Nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isla markaana ka aflaxday masjidka Al Waxyeyn ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan waxaa kasoo qeyb galay maamulka magaalada, bahda waxbarashada, waalidiin, macalimiin, arday, culimo iyo marti sharaf kale. Sheekh Shacbaan oo ah sheekha bixinaya culumta diiniga ah ayaa sharaxaad ka bixiyay heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda.
xafladeenna insha allahu ilaahay waxaan weydiisanaynaa waa bayna salaataynkii ee madarna waa da-aya in ilaahay ka dhiga subxaanahu wa tacaala mid maqbuulo ah oo aynu ajar ku helno ilaahayna ugu dhowaano ardayda waxaan ku dardaarayaa aniga horta hadal badan iima furno waa tarxiib iyo soo dhoweyn dhammaantiin waan soo dhoweynayaa biaydin maftuuxa wa qalbin awsac Eh, hadal iima furno oo culimmadeennii waaweynaa iyo dakaataradii baa joogta anu waxaan noqonayaa saacaddaa laga bilaabo ibnulabuun waxaa la yidhi ibnulabuuni laa dahrun fa yurkab walaa darcun fa yuxlab marka culimmadaan u daynayaa mar labaadka wixii aanu noo dhahaa horaanu yidhi culimmadaynu maanta insha allahu ka guntaynaa Qaar ka mid ah xubnihii kasoo qeyb galay ayaa u mahad celiyey Sheekh Shacbaan iyaga oo dhinaca kale ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada diinta Islaamka.
culummadu waxay caan ku tahay eh, nashru lcilmi watadriis cilmiga inay faafiyaan oy dhigaan oy dadka kale sii gaadhsiiyaan jiilan bacda jiil jiilba jiilku ka dambeeyo faxyo- facba faca uu ka dambeeyo in cilmiga laysa sii gaadhsiiyo ayay caan ku yihiin cilmiga aad barateen waa xujo aad xambaarteen oo la doonayo naftiinna inaad ku dabaqdaan qiimaysaan oo aad qadarisaan makaanadii iyo mansiladii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaadhsiiyeyna aad gaadhsiisaan in cilmigiinnaasi aanu noqonin cilmi aad wakhti badan ku bixiseen juhdi badan aad geliseen haddana si yaroo fudud idinka baxay